أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafeynimo mujaahidiinta iyo camaliyada istishaabiyaha maanta la beegsaday kolinya gaadiid ay wateen ciidamada kufaarta uganda kuwaas oo ku sugnaa duleedka deegaanka beriga wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda oo la wareegay deegaan istaraatiiji oo dhacaa bartamaha dalalka soomaaliya in ka badan boqol iyo konton ruux itoobiyaan ayaa ku dhintay kadib markay la degtay doon ay saarnaayeen alkataib ayaa baahitay filim cusub oo lagu soo bandhigaya sida ciidamada mujaahidiinta oo la wareegeen deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan wilaayada bokool ayaa dowladdii inay usoo gebagabisay ardayda iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala degmooyinka cadowga la xooga ku haysto horumar dhanka dacwad ah ayaa laga dareemayaa degmada ofurow ee wilaayada baay askar taayibiin oo ka soo baxay safka cadowga allaah ayaa lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي
waxbaynimo talaadaha kow iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan mujaahidiinta iyo camaliyada istishaabiyaha maanta la beegsaday kolinya gaadiid ay wateen ciidamada kufaarta uganda kuwaas oo ku sugnaa duleedka deegaanka beriga wilaayada shabeellada hoose haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya waryaheena maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka Een, ciidamada mujaahidiintu waxay maanta laba camaliyo oo istishaadi ah la beegsadeen een, ciidamo afrikaan ah oo ku sugnaa duleedka deegaanka beriire ee wilaayada shabeellada hoose een, saraakiisha ciidamada mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in camaliyaadkan istishaadiga ah ay allah fadligiis u dhaceen een, sidii loo qorsheeyey Een, waxaana saraakiisha ciidamada mujaahidiintu ay inoo xaqiijiyeen in camaliyaadkan ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray een, ciidamada kufaarta uganda oo si gaar ah een, camaliyaadkan loola beegsaday Een, sidoo kale walaalka een, camaliyaadkan waxay burburiyeen een, dhowr ka mida gaadiidka gaashaaman ee ay wateen ciidamada kufaarta uganda Een, walaalka camaliyaadkan maanta ka dhacay duleedka deegaanka berire ayaa waxay ku soo beegmayaan een, xili toddobadii safar een, dagaalo lagu jebiyey ciidamada saliibiyiinta uganda ay ka dhaceen duleedka degmada afguye Een, ciidamada mujaahidiintu waxay dagaaladaasi kala hortageen duulaan ay ciidamada saliibiyiinta ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka degmada afguye ee wilaayada shabeellada hoose dagaaladaas ayaa bilowday markii ay saliibiyiinta uganda oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha maraykanka iyo turkiga ay weerar ku soo qaadeen deegaanka beriire si ay u dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool dagaaladaas ayaa allah fadligiis een lagu jebiyey saliibiyiinta waxaana intii uu dagaalku socday cadowga laga dilay een ciidan ka badan labaatan askari oo saliibiyiinta uganda ah halka laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga een dagaaladaasi looga gubay shan ka mid ah gaadiidka gaashaaman halka lagu qasbay in ay dib ugu cararaan goobihii ay ka soo duuleen een sida uu xaqiijiyey taliska ciidamada mujaahidiinta een dagaaladaasi waxaa kasii horreeyey een camaliyad isishaadi ah oo lagu beegsaday een kolonyo isugu jirtay saliibiyiin ugandhaysa iyo maleeshiyada riddada camaliyadaasi oo ka dhacday duleedka degmada afgooye ayaa lagu beegsaday een ciidamo een huwan ah oo isugu jiray saliibiyiinta uganda iyo maleeshiya murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ashaadala dirir ah ka waday een duleedka degmadaasi een camaliyadaasi ayaa allah fadligii waxay u dhacday sidii loo qorsheeyey waxaana camaliyadaasi ay dhacday labaatankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri een taliska ayaana xaqiijiyey in camaliyadaasi allah fadligiis een lagu dilay labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada saliibiyiinta uganda halkaa lagu dhaawacay afartan iyo saddex kale kuwaasoo isugu jiray askar iyo saraakiil dhaawacyada toban ka mid a salibiyiinta ugandha ayaana ahaa kuwo aad u daran sidoo kale waxaa camaliyadaasi ku baktiyey sagaal ka mid a maleeshiyada murtadiinta ee dabadhilifka u ah saliibiyiinta sideed kalena waa lagu dhaawacay markaan usoo laabano camaliyaadka maanta ka dhacay duleedka deegaanka berire ee lagu beegsaday saliibiyiinta ugandha warar kala duwan ayaa kasoo baxaya wixii faahfaahin ee kasoo kordhana wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa insha allah ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta si buuxda oo la wareegay deegaan istaraatiiji oo dhaca bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay maanta si buuxda oo la wareegeen gacankuhaynta deegaanka goobo oo ah deegaan hostaga degmada maxaas ee bariga uuleyda hiiraan waxayna alkataay baysay sawirada ciidamada mujaahidiinta deegaanka goobo sawirada alkataab ayaa lagu arkayay ciidamada mujaahidiinta si buuxda gacanta uga haya deegaanka goobo iyo geesiyaasha towxiidka ku roondeenaya deegaanka goobo in ka badan boqol iyo konton ruux itoobiyaan ayaa dhintay kadib markay la degtay doon ay saarnaayeen walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya tahriibyaal itoobiyaan ah oo tiradoodu dhan tahay boqol konton iyo afar qof ayaa lagu soo warramayaa in doontii ay saarnaayeen ay kula degtayeen meel u dhow xeebaha dalka yaman sida ay shaacisay hay-adda socdaalka ee ururgaaleedka la baxay qaramada midoobey doontan oo subaxnimadii axadda ee shalay ku rogmatay gacanka cadmeed ee dhinaca gobolka abyan ayaa ilaa hadda la xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan lixdan iyo siddeed qof oo itoobiyaan ah halka toddobaatan iyo afar ruux oo kale weli aan la helin kuwaasoo loo badinayo in ay dhinteen cabdisataar isweef oo ah madaxa hay-adda socdaalka ee hoostagta ururgaaleedka qaramada midoobey ayaa warbaahinta u sheegay in meydadka konton iyo afar qof oo tahriibyaal ah ay ku soo caarideen xeebta degmada khanfar halka afar iyo toban kale meydadkooda la helay goor dambe kuwaas oo la dhigay qolka meydadka ee cisbitaalka zanjibaar ee xarunta gobolka ebyan gaalkan ayaa dhanka kale xaqiijiyay in labaiyo toban qof oo keliya ay ka badbaadeen shilkaasi inta kale ee la leeyahayna loo badinayo inay geeriyoodeen iyadoo geesta kale war ka soo baxay maamulka gobolka ebyan lagu shaaciyey in la helay midad fara badan oo daasan xeebta dheer ee ku teesan aagaasi shilkan ayaa kusoo aadaya iyadoo boqolaal qof oo u badan tahriibyaal etoobiyaan ah ay beli lasoo dhaafay ku leedeen badweynta kadib markii ay doonyo ay saarnaayeen kula degeen biyaha u dhow xeebaha dalalka yemen iyo jabuuti alkataab ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya sida ciidamada mujaahidiinta oo la wareegeen deegaan dhaca bariga wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya allah mahadi waxaa afka ciidda loo daray maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa oo iyaga oo isdaaxuurinaya duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada islaamiga hiiraan waxaana arrintan ay timid markii ciidamada towxiidka oo allah kaashanaya ay u babacdhigeen duulaankii murtadiinta oo iyagana garab ka helaya diyaaradaha saliibiyiinta ay ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka cadowga ay kusoo duuleen balse lagu dhiigbixiya waxaa ka mid a wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan bariga wilaayada halkaasoo la dhigay madaxyo badan oo isugu jiray saraakiil iyo askar murtadiin ah oo si kibir ah kusoo galay wilaayada deegaanada laga xoreeyey cadowga raayada towxiidkana dib looga taagay waxaa ka mid ah deegaanada ceelhareeri iyo ceel qooxle oo dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan taayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay sida mujaahidiintu ay ula wareegeen deegaanada ceelhareeri iyo ceel qooxle waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhex mushaaxaya deegaanada aan soo xusnay haddii aan ku hormarno deegaanka ceelhareeri waxaa filimka ka soo muuqanaya ciidamada mujaahidiinta oo ku dhex roondeynaya deegaanka iyadoo sidoo kale la arkaya ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagayo argada deegaanka iyo ceelbiyood halkaas ku yaalay
إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد dhanka deegaanka ceelqooxle waxaa la arkayaa inta filimka uu soconayo ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya deegaanka iyo sidoo kale raayada towxiidka oo laga taagaya bartamaha deegaanka
فيه نسمو في الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة
filimkan ayaa ku dabafeelaya aflaam jihaadi ah oo dhowaanahan uu baahinaya kanaalka kataaib al ikhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigaya jabkii murtadiinta ku qabsaday duulaankii ay ku soo qaadeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wilaayada bokool ayaa dowladda yiniya usoo gabagabaysay ardayda iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala degmooyinka cadowga allaa xoogga ku haysto waxaa mar kale warbixinta warkaasi inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan kitaabka ilaahi subxana wa taala mayninka tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maysinka sugunaliyaa dayasho wanaagsan uswatun xasana aayad qur-aan ma waa qayb ka mida dadaalka uu wado maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool oo ku aadan ka hortaga duulaan maskaxeedka gaalada ay ku soo qaadeen dalkeenna muslimka ee soomaaliya isagoo ka duulaya arrimahaas iyo kuwo kale ayuu maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu dowro sharciga u qabtay ilaa lixdan ka mida ardayda u dhalatay degmada tieglow ee fasax ahaan ku jooga degmada kuwaasoo ka mida ardayda wax ka dhigta magaalooyinka cadowga uu xoogga ku haysto ardaydan dowrada loo qabtay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka muqdisho baydhabo beledweyne iyo xudur waxayna dhigtaan jaamacaadka iyo iskuulaadka nidaamiga ee ku yaala magaalooyinka aan soo xusnay dowladan waxaa loogu magacdaray allaha u naxariistay shiiqii caalimka ahaa ee sheekh nuur macalin cabdiraxmaan waxayna socotay muddo afar maalin ah iyagoona ardayda ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah mudiirka dowladda ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ardayda ay qaateen muddadii dowladda ay u socotay maadada koowaad may bahatay qur-aanka akhrintiis iyo faa'iidadiis iyo yalla ku sahaay maadada lamaad may bahatay xaqu nabiyi cala alumma xaqa nabaga kileey ummadda qodobka saddexaad ama maadada saddexaad may bahaytay man naxnu wamaadaa nuriid maadada afaraad may bahaytay ghazwu lfikri may kale ku mid ahayay dowru shabaab may kale ku mid ahayay tadwiiru daati is-horumarin kankadamboy may bahaayay muqaaranatu bayna abnaa'i lmuslimiin iyo wabnaa'i lkufaar qaar ka mid a ardayda dowladda loo soo xiray oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabaha ay faa'iidaysteen waxyaabahan dowladana ka barani wayba haytay mawaadooyinkuna ka barani xaqu nabiy cala alcumma nabi sal allahu alay salam xaq uusa kalaahay ummadda walyun ilaahi subxaana wa tacaala nabi sal salam dhahal ahaan ninku tabi inuuna ka dhagana sunnadiisu sayaada atlana ka qaadan wanalunku bedel tan kale way bahaytay man naxnu wamaada nuriidu una ay ana walana fadaanana ma eta markii dib annagana aqraadii oo ujeedooyinka dib annagana way baha ku hadalnaye gaayada iyo hadafka ku hadalnay markii una gaayada una galna wayba nahneeraya in ilaahay subxaanahu wa tacaala la raaligeliyo iyadoo laka xaqiijiyow kelimadiis tawxiidka laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulu allah dowladan ola maqbati sheekh nuur macalin cabdiraxmaan mayniis otay normaalan su-aalo badan oo un maankan ku guuray wayninka sharaxay iyad iyadaan ku faa'idnay kolley aan may aaminsanaa qofkii aqli leh nin walbadan ku faa'idi ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey ahdaafta loo qabtay dowladan isagoona la dardaarmay ardayda dhanka kalena soo xiray munaasabadii halkaa ka socotay ahdaafta dowladu longobodaay may haytahen kow walaalaha maadaama kokooyan meel cadow haysada oo munkaraad iyo fisq iyo bilaayo badan iyo bee'e kaliyata bee'e cusubna kooyan oo bee'e islaami ah sharaa islaam laka maamulow iyo kooyan bal kolle insha allahu in towjiihaad la siiyo war haddan la gebsada intaasa haytay jazaakum allahu khayran maynin ballan aha marka ku dhaqanka shariicada islaamka iyo shileelis halka jar intaas loo golaanay khayri walkala halka jare kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo halka jara may waali ilaahay koonkuun si abuuri maslaxadiisu si gordo dowlada haniin socotay sideed maalmood inta haniinka gebagabaysanta جزاكم الله خير الجزاء أرجان رحيل هاي كوالا سنقول كل بالله دروك دان فائدة سدا مركم أي وتدوير ذات نكجرت دروس هذا تان اسقسا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waa sanadkii afraad oo dowro noocan oo kale ah loo qabanaya ardayda iskuulaadka iyo jaamacaadka ka dhigta magaalooyinka cadowga uu xooga ku haysto kuwaas oo fasaxaan u yimid degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona maktabka uu horay saddex sano sidan oo kale dowro noocan oo kale ah ugu qabtay ardayda taas oo keentay in arday badan ay fahmaan halka duulaanka uu ka socdo ilaahi subxaanahu watacaala uu noo socdo sallam dhahal ahaan nin ku tabi inuunaka dhagana sunnadiisu sideeda atleenaka qaadan wananunka bedel horumar dhanka dacwad ah ayaa laga dareemayaa degmada furow ee wilaayada baay bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi ina haya xirfadleyda waa koox ama fariiq bulshada ka mid ah qiimo gaar ahna xambaarsan maadaama ay yihiin kuwa dhididkooda maala kuna tiirsan dheef ay gacmahooda ku kasbadeen waa bulsho u taagan halgan nololeed oo xalaal ah iyagoo aanan raadin hunguri sahlan balse ku qanacsan waxay si sharaf leh ku heleen dadaalkooda iyo adkaysigooda ayaa ka dhigay lafdhabarta nolosha bulshada kana soocay dadka intooda kale islaamku wuxuu dhankiisa si weyn u ammaanay shaqada gacanta waxaana u arkaa mid sharaf leh oo lagu kasbado ajar karaamo adduun iyo mid aakhiro waxaa jira tusaalayaal cadcad oo muujinaya sida ambiyada allah u ahaayeen dad shaqo ku tiirsan xirfadda iyo shaqada gacanta lagu kasbado waa tiir uu islaamka ku dhisan yahay waana waddada lagu gaaro isku filnaansho sharaf iyo xalaal sidaas darteed xirfadleyda maanta waxaa mudan in la ixtiraamo la dhiirigeliyo loona aqoonsado inay yihiin hormuudka nolol maalmeedka iyo horumarka bulshada deeq maalmo ku filnaata in la siiyo qofka waxaa ka sharaf badan sidaba uu sameeyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam in qofka la tuso wadda uu ku kasban karo quud xalaal ah isagoo aan dawarsan kaalintaas iyo midda diineed ee saaran maamulka wilaayada islaamigaha ee baay isaga oo gudanaya waxa uu maktabka dacwada wilaayadan uu degmada ufurow ka hirgeliyey madarasada taajul karaama oo ay wax ku bartaan dadka xirfadleyda ah dhowaan waxaan booqday xarunta ay wax ku bartaan xirfadleyda ufurow waxaan ku soo arkay dadaal xooggan iyo dadnimo dheeri ah oo bannaanka keenay waxyaabaha ay ku bartaan sida qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث sidoo kale waxaan la sheekaystay qaar ka mid ah xirfadleyda iyagoo ka warbixiyey horumarka halkan iyo nolol ahaan
magagay may larey useen ciidan iyo lare gaar ahaaneed garil iyo ngorde degmadan rogon degmada ufurow dadka kaguraan bardahayo kadiin bardahayo kumadaha maalimiintan ilaahay dembi joo dhaaf ilaahay khayr hasii hana guraan bareen hana buraarijiyen una odayalanaa maylaraha isugeeg hata afarti ishan misa afarti todoba jeerna guraagna gordaan iyo hana galan gobodeen oo waana nu badbaadaana alifo male hanin kusaaren hatana geegi khamiisa dhammaayahayna dembi joo lihi dhaafo maylaraha imri joo lihi dheeray una adduunyalay duudaano adduunyaduna diiri waysagna maylaraha isuyee maylaraha isuyona diigniinkuweren oogsatada islaana dadka oo hamaalinta ah nimankanoo tumaale eh nimankano oo maylarahay dalaaleyta magaalada eh nimankano oo maylarahays oo maylarahays kobo tolaaw dana gaarileyt intaas adana dad oo taas ah hoogsata eh garaabata eh shaqaysata eh ana hoojii ka nool ana dadkaasi oo saasi oo laha kuusay laha jamacayay milan iskashaani ana en maylarahays en madir saadana sii jari saadna wala noo baraay saadna wala fasahay saadii wala noo baraay en maylarahays lama saay eh hayay haytiya kooyani lamadii saa hooba kooyn walana baraay hatana walna fasahay hatana shaqaysadaani saadaasna walna siyaay saadaasna mayla raay suu shaqaysaa bahana raay saas awdiya diintani baraay faa'iiday ka gamni hata dadoo masaajidka madigal kitaab akhriya ana gee korna kitaabka korre ku fiiriyaani marka un inta kooyani dadkadka ku bahsano may haynay qaab kale ansalaysan ahayn alxamdulilah ilaahay ka mahadsan hata wala baranayhin diinta fahn dad oo ashirshii hormari dad hata walaha buraargeysun hataa kaay wax badan ayaa malaraaya nin wabsami marka aan hata hadalahay ashara kaymay maraaya shucara made aan balaawayn alif oo malelin ku balaaw marka faa'iidilaahi sheeniyo muslimiinta sheenta ilaahay ka mahadsan casharka eedmay maraaye قال فعلتها إذا وما أنا من الضالين الحمد لله إلهي كما حسن الرمان ونملكوين إلهي أمرشي إلهي ننشاني أبودنا كلكوين مقام إلهي كما حسن مركا مسلمين تاكدوائيان ولينين لكوين sheekh ibraahim sheekh calinuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalka maktabka dacwada uu ka wado degmada ufurow dadka xirfadlayaasha ah inta badan mashquulkoodaa badan marka markii hore ijibaari bay ahayd waxbarashada maantana sida hadda ay ka muuqato ama ayagu ay qirayaan way la qabsadeen macaankeeda iyo diintii wanaaggeeda ay dhadhamiyeen ahlulxiraf ama asxaabul xirafki waa kuwan wax ku baranayo insha allahu tacaala waa madaraso aada u khayr badan oo degmada mar hore ku soo biirtay idinkana kuwaasaad ku jirtaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idin fudaydiyo tacliintii waxbarashada hanuunka ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina allah ku shubo diinta barashadeeda juhdiga lankii ku bixiyo qof walba wixii caqligiisa oo u badan yahay ayuu ilaahay ka maradheliyaa ayuu ilaahay dhurkooda siiyaa marka diinta ilaahay subxaana wa tacaala daahiran wa baadilan lafdan wa macnan kuwii u barta allah idinka dhigo insha allahu tacaala dadaalka sii wada tani waa degmada ufurow goob kor u qaadaysa waxbarashada iyo xifdinta qur-aanka yar iyo weyn waxay isku ballansadeen inay dusha ka wada xifdiyaan qur-aanka iyo inay ka faa'iidaystaan culumta sharciga ay bixinayaan macallimiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay askarta aybeen oo ka soo baxay safka cadowga allah ayaa loogu soo bandhigay wilaayada galgadood haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed qulqulka askarta taayimiinta ah waa mid muddooyinkii lasoo dhaafay ku soo badanayay wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taayimiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta yuunus cali maxamed maxamed maxamuud iyo xasan maxamed waa saddex taa'ib oo lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud kuwaas oo ka mid ahaa maleeshiyaadka isugu yeedha macuusleyda ay ku adeegato kooxda riddada soomaaliya iyagoo ku sugnaa duleedka magaalada ceeldheer ee galgaduuda markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda andalus ayay kaga warbixiyeen kubiiritaankoodii murtadiinta iyo waxyaabihii looga sheekeeyey iyagoo fariimo kala duwan u diray maleeshiyaadka weli ku sugan safka cadowga yuunis cali maxamed macuusleyaan ahay deegaanka waniid deegaanka ka qora deegaanka horta nabada iska ahaaday anunkoo naba iska joogno aan maalayno aanala yiray baryahan qabsadda ku dagaalgal waa ku dagaalgalnay waana haddaan ilaahaa naga soo aruurshay taas waxay noqotay mid nugoodun shay noqotay oo dhulka muslimaanka lagu gediye noqotay sabaab waxaa waaye waa laya yidheen qurjiba idhiha afkay dhulka aan nagala dagaalaya yidheen diyaaradaan wadanimadu waa laho casriya antaan afkeeda aan afkaan waa boqoyahaynaa dhulkan waa ka layahayna anuka waxaa waaye qurjibka dhigala ninka dawlad aad layahaysa anuka waxay yidheen macuuseen naqna waxay yidheen mahaan mahaan kale aan aan qabanin la joogo maasha allah shay wanaagsan oo si magac lahaa laygu soo dhaweeyey oo xalay muddo oo hal saac oo habeennimo iyo ilaa saacan kudaracunka dhaaf waxaa waaye inaan laysan baaran la qiimo lin waxaan dhihi lahay ninki oo haddan biiraayo iyo ninki horay udumaba haka soo noqdaan walaayada soo biiraan aan dhihi lahay insha allah maxamed maxamuud yusuf magacay isleyda waaneen meeqaday ahaayeen adii lixdan walax ku eeg amba waxula jiraanay ahay anugu hadda ku yelamadi wanin agagaas haa adiga shan bilood mogeela laga cabsaayo anigu hadeer ku imaayo wanina agagaasi hataa ayaan midi dambo hadday ila dedeligiisa ilma saxayan diisaga darabsa jiraha anigu markaa labadi dhinac u fiishay oon hadda hadeena ku naaxagta diinta ilaahay u fiishay in haddii alla ku imaayo aanu dhunnay qalad galnay wax haraar galnay aanu arkay ugana soo naqday ugana xasan maxamed waxaan ahay aniga nin la maanxaday oo dalkiisa iyo deeqiisa ilaashaayay oo beri la ajareen ahay hadday lay ajaray waxaa gacanta masiibaha qoray ah qoobta lay gashay waa fikiray waa maamay haddaan maamay kuma cafaadee dib ugan maqan meesha aan uga beeray qoriga maalinkii la siiyey ninkaas ibraahim calimaa siiyey sabab waa laga korna waa laga dila hoosna waa laga dila inda gabadha dara dagaal ma siin muga isa duburka inta nagala baxay ahaa lirisi qof dhexe muga rag la maanxadinana mamnu kula fikirkaa lama siin intaasoo sanaa la shaqayhaysin muga dar qadha daba ma la ahayo muhu ila jungiri idii haye kuma fikirin muga waana la maanxaday in la arkana maskaxdiisa ku noqda anigu tayda intaan ay soo gaarsiisno waana ka bax toobadkeenayaashan ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada kuwaas oo qulqulkooda uu ku soo badanayo wilaayaadka islaamiga ah guud ahaan dhegeystayaal warkefinimaad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga inta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu